بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا فصل في وقت التحصيل فالتحصيلك cilmiga dee taxsiilkiisii iyo kasbashadiisii waqtigeedii ayuu fasalkiisii yahay oo kolley waqtiga taxsiilku cilmigu barashadiisan dee iyo dhegaysigiisii waa taxsiilkiibuu kaga mid yahay mudaakeradii iyo muraajacadii hadduu ruuxu xifdiya iyo waqtigii xifdiga kuba habboonaa iyo umuurahaasna way inoo iman ama muraajaco iyadna waa taxsiilkii uno dee labadoodu ma kala maarmayaan ayaa umuuraha inoo sheegayaa mid waa taxsiilka aguud ee tacalumkii tacalumkii qeybtiisii kale dee ahayd muraajaca iyo mudaakara iyo xifdigii oo kale iyadana bal wax yar buu kaba taabanaya walow ee khadiib iyo keyrkiiba ay umuurahan yar bastiyaan awqaadaha ku yar mans ku habboon xagga waqtiga xifdiga iyo meelaha xifdiga ee waxyaalaha iyagu ay bastiyaan sida kitaabkiisa waxa weeyaan akhlaaqda raawiye adaabta saamica ugu markaa dee matalan u alifay ka wuxuuhi qiila waxaa la yidhi waqtu tacalumi waxbarashada waqtigeedu min almahdi ila alaxd waa dhalasho laga bilaabiyo ruuxu markaa dharabtii ama xoolkii uu kuba sugan yahay waa iska ilaa il uu ka gelayo macnaa yaridiisiiyo waqti alla waqtiga ugu horreeyay u suurto gashay inuu waxbarto ilaa uu ka dhimanayo ayaa waqtigii waxbarashadu tahay macnaa cilmigu waa aad buu u badan yahay ruuxu marka cilmigii uu sii siyaadsadaba wuxuu isagii dee garanayaa qacrigiisa fog buu ogaanayaa inuu waxa uu ka jaahiliyey ay ka badan yihiin unbuu ogaanayaa waxan uu garanayo mar kastaba waxa usii furmaysa uun dee aqoon iyo macrifo iyadoo waxa ka maqana ay iskaba badan yihiin saa daraaddeed waqti ay ku joogsataa ma jirto oo xad ma laha waxa weeyaan dee waqtigeedu waa socdaa haddaba waqtiga laga bilaabo siqarka ilaa uu ka dhimanayo ruuxu meel uu dee ruuxii dee waxa weeyaan ku joogsanayo uu layidhaha markuu erkaa gaadhuu faraha ka qaadaya tacalumkii ma jirto waa taas kolley cibaaradan ah min almahdi ila laxdina shalayna waxbaaba inaan kaba soo aragnay maxamed ibnu xasan oo lahaa ina sinaacatana hadihi min almahdi ila laxdi waa cibaaro dee salafkii iyo culimmadeennii hore kuba soo noqnoqonaysay oo ay kaba mid ahayd cibaaraadkoodii shahiirka ahaa dalabulcilmi min almahdi ila laxdi macnaa cilmiga dalabkiisu waa taa macnaa ujeeddadoodna waxa weeyaan waa istimraaru tacallum waxbarashadu inay had iyo goor ruuxa ee taa uu waqti kastaba cilmi siyaadsanayo uu noqdo taa waxaa inooguba filan ilaahay subxaana wa tacaala qowlkiisii rasuulkiisii isagoo laba hadlaya o yihi waqul rabbi zidnii cilmaa adduunye iyo wax kale iyo ii ziyaadi muu odhan ee waxaa tidhaha rabbigayow cilmi ii ziyaadi rasuulkii ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu caleyh ducooyinkiisii baabay kaba mid ahayd wasidnii cilmaa isagoo ku camal falaya taasoo kale waxaa iyadna jaanibka inoogu filan nebi muuse qisadiisii markii uu dee uu ogaaday in bal addoon addoomaha ilaahay ka mid oo cilmi aan kan u hayo aan ahayn ama cilmi ka siyaadsanba haya waa kii doonay inuu laba kulmo ilaahay weydiisay loo tilmaamay safar dheer oo safarku shalayna lahaa daal iyo mashaquu lahaa buu galay qatada wuxuu yidhaahaa raximahu llahu tacaala low kaana axadun yaktafii bima macahu min alcilmi laktafaa bimuusa haddii axaduun uu ku kaaftoomayo cilmiga isaga agtiisa kuba sugan nebi muuse ku kaaftoomi lahaa kumuu kaaftoomine dee waa kaas bay ku yidhi hal attabicuka calaa an tucallimanii mima cullimta rashada ama rushda bal markaa axadna waayo isagoo keliimkii ilaahay ah isagoo dee dadkii markaa zamankiisii kii ugu fadliga badnaaba ah ugu aqoon badnaa dee waa rasuulkii waqtigaas rusushii reer bani israa'iil oo dhamna isaga taabacba ay u ahayd oo towraad ay ku wada xukumayeen ambiyadii ka dambaysay xataa injiil ee dhammaan laguma wada nasakhin haddana waa kaa safarna u galay isagu taasoo haddii ruuxu kaaftoomayo isaga kaaftoomi laha marka macnuhu waxay tahay waa alistimraar fi tacallum ilaa uu ruuxu kaba dhimanayo cibaaro kalea jirto ay leeyihiin oo macalmixbara ila almaqbara ay yidhaahaan oo iyadna cibaare ay odhan jireen oo tan la macnaa ujeeddadu tawaadii baan wadanaya oo tawaadii in la sito waa dee iyagu khadkoodii qalinkan inoo diyaarkaa may lahayne khadkii ay dee matalan looxaantaba lagu qori jiraa kaasoo ay iyagu bal matalan mixbari tawaadii bay wateen rixladay la gelayeen haddaba waxay leeyihiin waa mixbarada maceed oo mixbaradii lama dhigayo ilaa xabaal laga gaadhayo tan unbay laba mid tahay ee bal waa arrintoodii keenayseen istibraaru tacallum taasoo wa afdalu awqaati awqaadta ugu fadliga badanna dee waqti wax la barto sharku shabaabi lafdiga sharki horena waan u soo marray mala cunfuwan iyana waan soo marray sharku shay waa bilowgiisa uun iyo waqtiga uu xoogga leeyay oo dee nolosha quwadeedii iyo fahamkii fiicnaa iyo nashaadkii fiicnaa iyo marxaladii xayawiga ahayd marxalada nolosha uguba fiicneed waa marxalata shabaab haddaba bilowyadaa shabaabka ama waqtigaa shabaabka guud aan isagoona de ka tegayn kii kalenoo taa uu ina soo yidhi min almahdi ila alaxd maca almixbara ila almaqbara taa ay yidhaaheenba istimraarkaa tacallum uu jiro oo waqti kastaba ruuxii dee tacallumkii iyo waxbarashadii ay kuba u wadayo ayaa haddana waqtiyada ugu sii ansabsan ugu sii fiican ruuxa marka la eego xagga nashaadka iyo quwadii faham iyo quwadii jismiya wax kastaaba ay jiraan mashaaqishiisa iyo howlihiisuna ay yaryihin ayaa marxaladanba ana marxalada cilmigii hagaag loo kasban karo sharku shabaab waqtu saxari waqtiga suxurta tani waa awqaadaha ku ansabsan ee ku abboonsida dee kutubta kale way inoogu sugan xagga xifdiga iyo waxqabashada oo ruuxii doonaya inuu xifdiyo waxaynay waqtigan dee suxuurtii oo kale taasi waa waqti ku habboon bay leeyihiin oo ruuxa weli dee maalintii waagii uma baryin oo afkaartii iyo humuumtii adduunyo iyo markaa bal hadduu shaqo lahaana shaqadiisa hamigeedii uu galo oo waqtigaa hurdadiisiina uu ka soo kacay humuumtii kale adduunyana weli aanu dhex gelinba iyo taasoo kale niyadii iyo ay saafi tahay jawi uu muctadilka yahay bal waqtigaasi waana waqti barakaysan oo waqtigaa dee waqtigii istikfaareedba ahayd taasi waxa weeye waa waqtiyada kuba ansabsan bay leeyihin xagga waxqabasho iyo xifdi iyo muraajaco iyo wamaa bayna alcishaayeyni labada cishaayo waa maqrib iyo cishaaye waa taqliib un ee labada cishaaye waa maqrib iyo cishaaye inta udhexaysa isaguna waqti barakaysan weeye oo fiican oo isna kuba habboon wayambaqii waxa habboon lidaalib alcilmi cilmiga kii dalbaya waxa u habboon an yastaqriqa ana jamiica awqaatih wa an yastaqriqa fi dalabi lcilmi jamiica awqaatih macnaa awqaaddiisa dhammaanteed ee waqti uu raaxo qaadanayo ama hadduu xirfo leeyahay xirfadii ama kasabkiisii ku jeedo uun mooyaane inuu awqaaddiisa dhammaanteed uu u sarfiyo ku dhammaysto waxa weeyaan oo deen cilmigii xaggaa dalabkii wey faidaa mal kollay nuskhada tabcaadka kitaabka qaarkood ayaa halkan waxa kuba sugnayd halkaa xasan ibnu ziyaad iyo lulu-i la yidhaaho uu sheegayay inuu isagoo weyn oo macnaha sharka shabaab ha laba yidhaaho waqtiga ugu fiicane laakiin culimmada islaamkana dad kaloo kala duwanna waan helaynaa oo intoodii hore aan cilmigaba kuba jeedine mar dambey waaweynaadeen bilaabay haddana maqaam sare kaba gaadhay ninkaasuu soo sheega laakiin kitaabkeena nuskhadeenna lama socota bal qisadu soo noqonaya waxaad muddaa qiso say u sugnaataa ay adag tahay ama da-da uu sheegaya waxyaalahaasiye bal way jirtaa haddaba in waqtigiisa dhammaanta cilmigii haw sarfiyo ha kuba markaas faidaa malla hadduu ka daalo ka caajiso min cilmin cilmi yashtaqilu waa ku shuqloomayaa bicilmin aakhara cilmi kale naa waqtiga muraajacadii mutaalacadii ama taasoo kale inay kollay dhama talaqigii iyo samaaci waqtiga yeelanayaan waqtiga intiisii kale muraajacadii iyo mudaakaradiii iyo xifdigiiyo tiibaa qaadanaysa haddaba wuxuu leeyahay haddii ay dee naftiisii malal iyo cadsi kuba yimaado wax ka yar daalo yaanu halkaa faraa kagaba qaadin umuurihii kale eh muxuu samaynayaa fani kale ama wax kale wax adigu malalka uu kuba suuliyown oo hadduu ma cilmi kaba caajiso mid kale ha uba kaco oo nooc kale haba eego wax kale oo dhici karta malalkan kaba suuliyo naftina ay markaa weli aanay dee kaba daalin ay u xiisaysan tahay ha ula kaco faidaa malla min cilmin yashtaqalu bicilmin aakhara wa kaana bnu cabaasin cabdullaahi bnu cabaas wuxaa radia allahu tacaala canhum idaa malla marka uu ka caajisuu ka daalo dee inta majliskii dheeraaday hadalkii batay ama wax sheeg iyo jaanibkaasi batay naftiidee malal hadiyo goor majlisu markuu dheeraada ayuu yidhaahdee kolley malal waa iman iyo wixii shaksiga waa kuba imanaya min cilmi alkalaami halkaasin lafdiga cilmi ka gooya waa min alkalaam ba hadalku yahay lafdigan cilmi alkalaam waqtigaa maba jirin dee saxaabo iyo taabiciin iyo waxyaalahaasna beri bay ka ahayn cilmiga cilmi alkalaam laba baxay iyagu shaqo kumay lahayn waa xagga dabcada lafdiga cilmi baan meesha jirin oo hadalku waxa weeye idaa malla min alkalaam deen caalimuu ahaa funuun badanna adaamo cilmi badanna looga soo qastayey ciddii qur-aan doonaysay xadiis doonaysay bal waxyaalo kale doonaysay fiqi fataawo ayaaba uga imanayay marka dee intuu majlisku dheeraado kalaam fii nowcin min alcilmi weeye ujeeddadu cilmiga ka hadalkiisa iminka waa si cilmigiisi guud oo kale dee waxa weeyaan naftiiba ayama malal iyo cajzi iyo wahsi kuba yimaado yaquulu wuxuu odhanayay haatuu keena diiwaana shucaraa'i shucarada diiwaankoodii oo kale ujeeddadu wax malalkii laba suulinayo dee markaa waxa weeye had iyo goor qisasta oo kale iyo xikaayaadka shiciradaas iyo waxyaalahaas oo kale waa wixii kalena way ka fudud yihiin malaa naftuna hagaag bay u yar dhegaysataayoo cajzigii iyo wixii way beeyaan malalkii xikaayadiiyo qisadii oo imakaba haddii dadka dee ay kuwa luloonaya ay jiraan oo markii hore cashirkan la dhegaysanaya iyo dee umuurahanska ruutiiniga had iyo goor maalin kasta ay arkayaan marka xikaayaad iyo waxyaalo kaliya umuura la sheego naftii way nashaadoonaysaayoo malalkii iyo cajzigii waa ka ba-aya waxaa laga yaabaa hordadu inay kaba tagto culimadii horena waa nooc ay dareemeen oo dee ibnu cabaas baaba odhanayay bal matalan iyo zuhri iyo amtaashood oo kale markaa majliskii dheeraadee masaa-ishii cilmiga laguba raago oo kale ayay jaanibkaa xikaayaadkii iyo ashcaartii carbeediya bay u kacayeen waa malalka suulintiisa dadkii cajzigii wixiina marka shay markii hore lahayo shay kale loo yarguuro wax kale loo bedelo oo kale naftii wax ku cusubay u nashaadoonaysaay noqonaysaa taas baana kutubta musalaxa inooguba sugnayd majaalistii imlaha ee dee iyagu beryo jiri jirtay oo kale in lagu khatimo inshaad ama wax nawaadira iyo xikaayaadkaasoo laga waramo ama ashcaartii khaasatan weliba ashcaar meesha u munaasiba iyo waxyaalahaas oo keenaysa kolley liisaalati lmalal ah iyo tarwiix dadkii loo raaxaynayo oo nashaad la gelinayo taabawaye waa shay tarbawiya oo ujeedadu marka wax lagu jiray marka hore malal ka yimaado bal wax kale ama shay adigu malalkaa suulinaya nashaadkii soo celinaya in lalaba yimaado taas bay ahayd u lahaa shicaradii dawaawiintii shucaradu dawaawiinta ugama jeedo dee markii dambe dawaawiintii la ururiyay ee imakaba dee majmuuco aada u badan oo dawaawiintii shucaradu ay noo xifdisan tahay dabdisan tahay ay madbacaysan tahay barhkoodna maca sharaxyadoodii la madbaceeyo taa ugama jeedee waa shicirkii carbeed ee dee akhbaartooda iyo taariikhdooda iyo dhaqanadooda iyo waxyaalahaasu ahaa wax lagu ururiyay oo dee umuurahaasa lagaba qaadanaya keena waana tanshiid unbuu uga jeeday wa kaana maxamed ibnu xasan wuxuu ahaa shaybaani laa yanaamu leyla habeenka ma seexan jirin waa dee cilmigan uu kuba shuqloon yahay wa kaana yadacu waa dhigaya cinda waqtiisa dafaatira waa dee kutubtii weeye dafaatirtii u qornaydee cilmigu uba qornaabuu agtiisa soo dhigaya mudaalaco daraaddeed wa kaana wuxua idaa malla markuu ka daalo ka caajiso min nowci nooc yanduru fii nowcin aakhar oo marka dee noocu markii hore eegayey dalacanayey muraajacaynayay naftii haddii malal ugaba yimaado cadsi halkaa ugu yimaado nooc kale fanni kale ama kitaab kale ayuu qaadayay oo markaa naftii intay kuba cusub tahay u noqonaysa shay yar tarwiix u noqonaysa ama tanshiid wax nashaadkii u soo celiya ujeedadu markuu ka caajisa mid iskama dhigahayn oo halka amama iskama seexanayn ama wax kalema qabsanayne adigu waa bedbedelayay kolba nooca ama deftar kaleu qaadanaya kitaab kaleu qaadanayo tanshiidkii uu soo celiyo nusada shaarixa halkan waxaa kuba sugnayd biyu agtiisa dhigayayoo si dee hurdidiisaas markuu luloodaba waa fooldhaqanaya ama biyahaasu kuba suurinaya isagoo odhanaya annowmu min alxaraara falaa budda min dafci bilmaa ilbaarida laakiin waxaan leenahay ruuxii haddii dee cajziga kuba bato taasi ay jirto kolkole waxaa dhici karta xataa hadduu wax kala qaatay inaanu wixii fahmin oo kolley naftiisa inuu xaddigii raaxo siiyo waa muhimba oo dee rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu ina faray ruux hadduu salaadba tukanayay oo kale oo dee uu luloodo ha iska daayo yihi salaaddii ha joojiyo yaa iska seexday ilaa inta arrintaasi ay kaba tegayso waxaa kaloo iyadana uu rasuulka ilaahay inoo tilmaamay ama ina faray ruux hadduu qur-aanba aqriyayay oo qur-aankii dee lulo daraaddeed baa carabkiisii idaada lafdigii baa isticjaab baa kuba yimi kuba adkaaday oo dee wuxuu aqriyaye maba oga marka caynkaasana qiraa'adii ha gooyo oo ilaa intayn waxani ka tegayso umuurahani waxa weeye waa haddii waxaan jira malalkan jira ama nucaaska jira umuurahaasi ay suulinayaan oo ruuxa fahamkiisii iyo isticaabkiisii aanay hoos u dhac ahayne laakiin hadday dhacdo dee wixii intay kuba badayin waxaan uu leeyaba inuu eego un mooyaane inaanu fahmayn markaa waxaa roon dee naftii inuu siiyo xaddigeedii raaxo oo bal dee matalan ama seexdo intay waxani kaba tegayaan taasunbaa mudane umuurahani waa marka waxyaalahani malalkii ay ka suulinayaan ama dee hurdadii ay ka kaxaynayaan nashaadkii uu sii markaa noqonayo u cusboonaanayo fahamkii iyo wixiina aanay isbedelahayna laakiin hadday noqoto waxaan uu aqriyayaba inaanu ogeyno intaa uu lulaysan yahay dee iyada markaasaa rasuulka ilaahay baa inoo tilmaamay salaada iyo qur-aankaba saasun buu yeelay faslun fi shafaqati wanasiixa shafaqadii waa naxariistii dadkii loo naxariisanayay dadkii zumaladaada ahaa shurakadii cilmiga dadkii kaleba iyo nasiixadii wax loo naseexaynaya dadka loo naseexaynayay taas buu fasalkeedii yahay yanbaqii waxa aboon an yakuuna inuu noqdo saaxibulcilmi cilmiga ruuxa leh ama mutacalim ha noqdo ama caalimkii haba noqdee mushfiqan ay daa shafaqatin wey naxariis iyo raxmo ku u saaxiiba oo khalqiga u naxariisanaya naasixan naasixna u ah oo u naseexaynaya dee kii daalibka ahaa naasix horta bal u noqdo dalamadii ay rafiiqiisa ahaayeenoo hadduu cilmi isaga iyo wax uu helay faa'iido faa'iidada inuu iyagiina u gudbiyo onu is odhan adigu la gooni noqoyaan lagula cidi kula wadaagsan intana dadka kaga sarraysiiya taasi aanay soo gelin naxariis uu yeesho nusxo uu yeesho xasad la-aan iyo taasna arrintiisu ay noqota hayra xaasidin mid ruuxa nicmo ilaahay siiyey ku xasdaya oo doonaya inay nicmadaasi ka suusho hadduu ku kamanayo oo uu leeyahay taasoo kale ilaah dee hadday nicmadna diini weliba ay tahay oo arrintiisu ay tahay qabdo uun kutamaniye iyadoo kale inuu helay isagoo isagiina u baaqa tahay taasi xasadkii maduunka maahe laakiin umuur adduunyo inaanu noqon baroon ee waxyaalo ruuxa dee ah sadee kaa rasuulka ilaahay noo tilmaamay ruux maalkiisii dariiqyadii khayrka kuba bixinaya iyo kaa inta xikmo ilaahay baray oo uu bartay isagii waxa weeyaan ku camalfalaya dadkiina ku kala saaraya baraya oo kale iyo kaa qur-aankii inta ilaahay siiyey ana alladhow anaa nahaar u qumaya aqrintiisiiyo kutukashadiisiiyo kuwaasoo kale qirdadoodu iyagoo kale in lagu tamaniyo iyagoo iyagii u baaqa tahay waa shay mamduuxaba sida dee rasuulka ilaahay axaadiistiisa inooguma timi laakiin waxaana waa xasadkii nicmadan inay ruuxan kaba suusho taas inaanu dee ku sifoobin waayo falxasadu xasadku yaduru waxbuu dhibaya dee bal waa xaaraam weeye waa cudur xunna waana shay xaaraama sharcan walaa yanfacu mana anfacayo ruuxa waxba uma kordhinayo bal qami iyo hami iyo dembi unbuu u kordhinayaa qalbigiisii waa cadaabnaanayaa dembi buu ilaahay xaggiisiina kaba mudanayaa ruuxiina waxba kama qaadayo bal markaa dhib unbuu leeyahay waxtar ma laha wa kaana ustaadunaa ustaadkayagii wuxuu aha sheikhulislaami burhaanuddiin raximahu llahu yaquulu kolley waa sheekhii nagu soo noqnoqonaya waa saaxib alhidaaya cali bnu abi bakar waa dee kitaabka waa ninka ugu naqli badan yahay waana sheekhiisii oo cilmiga kaga bartay dee sheekhi kalena waa lahaayo kitaabka aan ku aragno sawiro kale oo sheekhiya ana dee wax ka soo naqlinaye bal taariikhdiisaba sheekha waxaan ka helaynaa dee sheekhadan wax ka soo naqliy iyo xataa dalabadiisi waxba kama garanayne ayaaba dee kitaabkaan kama qaadnay tarjamo kaloo hagaagsanaynu u helay may jirinba ama dee kutubtii uguba sugan wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaah ina bna almucallimi ruuxa mucallimka inankiisu yakuunu caaliman caalim buu noqdaa adigu wuxuu leeyahay waa dee malaa tajriib ahaan laakiin waxaa dhici karta in jaanibka kaleba badan yahay oo taasi aanay badnayn be laakiin waa isagu si uu yidhi lianna almucallima mucallimku yuriidu wuxuu doonaya an takuuna talaamiiduhu halkan nusqooyinka kale waxaa kuba sugnayd an takuuna talaamiiduhu fi lqur'aan dadka uu qur-aankii baraya ama cilmigii u baraya inay noqdaan culamaa culimo ayuu doonaya ujeeddadu xasad agtiisii ma jiro dadkana wax buu la jecel yahay wanaag buu la jecel yahay oo dadkan isagaa wax ka dhagaysanaya ama uu qur-aan baraya ama cilmi kaleba uu barayo inay aflaxaan oo ay wax noqdaan ayuu jecelyo dee niyadaas maaragtay uu taa dadkii wax la doonayo ayaa isagiina barako kale ilaahay u siinaya taas baa ujeedadiisu ay tahay fabibarakati ictiqaadi wa shafaqati ictiqaadkaas iyo naxariistan uu dadkii uba naxariisanayo wax la doonayo ayuu yakuunu ibnuhu caaliman bal aduu kolay dee maaha wax shay mudarida oo had iyo goor dee mustamira maahaen wa kaana yuxkaa bal kolley waxaan ka dhiganaa wakaana yaxkii baan iskaga dabdisanaynaa isagaan ka dhigaynaa inuu isagu xikaayadan lahaa oo uu soo naqlinayo wakaana waxaanu ahaa burhaanuddiin ama burhaanuddiin yaxkii mid soo naqliya oo wariya ana sadra alajalla burhaan ala'immati raximahu llahu tacaala jacala waqta sabqi libnayhi alsadri ashahiid xusaamidiin wasadri saciid taajidiin raximahum allahu tacaala oba waa xikaayuu noo soo naqlin umuurtan horuu tilmaamay buu ku yar xoogaynayaa wuxuu soo warinayay buu yihi ana sadra kolley lafdigani waa laqab culimada xanafiyadana waxaad moodaa inay kuba badan tahay oo dee waxaad moodaa kutubta taraajimta haddaad u laabanto inta sadri u lagu magacaabaa inay badan tahay way badan tahayba qolooyinkan imakaan hayno ayaaba kaba midee isdhalay oo wuxuu leeyahay ninkan burhaanul aima burhaanuddiinna isna waa la odhanayay waa nin cabdilcasiis ibnu cumar ibnu cabdilcasiis ibnu maazah lagu magacaabo kolley qarnigii shanaad dadkiisii weeye kutubta taraajimtan arkayna maan helin sanadii uu dhintay maan helin waxa weeyaan laakiin waa qarnigii shanaad dadkiisii haddaanu qarnigii lixaadba wax kaba soo gaadhin ninkaas haddaba waa nin faqiiha ayuu ahaa dadkii cilmiga kaba bartayna waxaa ka mid ahaa raggan uu inoo magacaabaya awlaadiisa ayaa kaba mid ahaa haddaba ninkaas magaciisa waxaan yidhi cabdilcasiis ibnu cumar baa la ydhaa waa min min culamaa alqarni alkhamis waana nin faqiiha waa suurtagal laakiin maan arag oo dee marka la eego fawaa'id albahiya iyo aljawaahir almudiya iyo qolooyinka dabaqaadka xanafiyadu taariikh dhimasho umay soo naqlineen laakiin cilmigiisa kale ayuubay wax ka soo naqliya xataa siira aclaami nubala markuu laakiin inankiisa xusaamudiin tarjamaynayay aabihii alcalaama buu kaa cabiray abalmufakhir ayuu cilmiga kaba bartay ayuu kaba cabiray ama fiqigiiyo kaba qaatay walow isaga aanu tarjamadiisa aanan helo anu aanu isaga tarjamayn haddaba ninkaa burhaan alaima jacala wuxuu ka dhigay nin buu ah loo soo qasi jiro oo loo soo rixlayn jiray dad badanna ay wax ka baran jireen marka wuxuu ka dhigay waqta sabqi sabqiga waa tii kitaabkaba aynu ilaa hangiisii hore kusoo yar inoogu soo noqnoqonayay ataradud ila almashaayikh iyo darsigay baaba sabqigu uu yahay oo waa darsigan uu iyagu qaadanayeen waqtiguisa ayaa wuxuu ka dhigay libnayhi labadiisii inan asadri shahiidi xusaamidiin wasadri saciid taajidiin waa laba ninoo au dhalay oo labadooduba fuqahadii kaba mid ahaa markii dambe mid asadru shahiid baaba laa cabirayay oo ka kol hore sheekha hore isna sadri waa la odhanaya kolkol bay asadr almaadi magacaasi u yimaadaa ama laqabkaasi u yimaadaa ama ninkan kale xusaamudiin waa laqabkiisa waxa weeyaan taas ashahiidna kolley waxaa loo yidhi ninkan waa la dilay bal gaalaa dishay shan boqol iyo lix iyo soddonkii hijirada maray dee adigu samararqad halkaasoo sabri laakiin gacanta iyagoo ku hayay dileen caalimana uu ahaayo tasaaniif loo malaa dee tasaaniiftiisi horta waqtigiisii soo gudubtay war uma hayo imanka waxa laga hayo war uma hayo laakiin kutub kala duwan oo xaggaa fiqiga ale buu ahaa magaciisa waxaa la yidhaha cumar ibnu cabdilcasiis waayo aabihii baan yidhi cabdilcasiis ibnu cumar baa la yidhaha isaga maxaa la yidhaha cumar ibnu cabdilcasiis dee sadrina way kaba cabiraan xusaamudiin shan boqol iyo lix iyo soddonkii hijiradana dee dhimashadiisii weliba shahaado taas iyo inay gaalo ay dileen oy sabran iyadoo dee waqti macraka adigu kolley macruuf ahaydoo waqtiyadaa dhacday taas baa isagu u ahaayo waa kan waa ninka intooda ama qoyskaad moodo inuu ugu mashhuursan yahay waxa weeyaan taas oo saaxib alhidaayena mashaayikhdiisii ayuu kaba mid yahay saaxib alhidaaya ayuu mashaayikhdiisii kaba mid yahay ama waa sheekhu saaxib alhidaaya ninka qisaduna inoo soo noqonayaan ama ninka kale waa sadri asaciid taajidiin isagayn alqurashi kitaabkiisan aljawaahir wuxunbuu ku dhaafay aku asadri shahiid intuu markuu laftigiisa dhigtay waa asadru shahiid walaalkii wax kale muu dhigan laakiin laknawi baa kitaabkiisa alfawaa'id albahiya wuxuu ku magacaabaa dee taajidiinna waa tan la ydhaa sadrina waa la ydhaa magaciisa axmed buu ka dhigaa abihina waan garanaa waa cabdilcasiis ibni cumar magaciisa axmed buu kaba dhigaa labadooda midna dee kaasna hadalkaa intaasaa ugaba sugnayd in laknawina taariikh isaga uu dhintay may sheegin marka ninka aada u mashhuurka laakiin dee isaga kuwo kaluu sii dhalay iyo dad kale adigu qoysku kolley usray ahayd dee dad kaleo iyagu ay sii dhaldhaleenna ay culimo iyo fuqaha ay noqdeen bal taas bay had bal waxaan leenahay waa usradaasi maxaa qaradku yahay haddaba jacala waqta sabqi inta kale dee way soo dhex gashee waqtigii sabqiga ama waqtigii iyagu casharka uu u dhigayay weeye waayo dadkiibaa badan dee duruus baa lalahaa ruuxba marka nowbadiisu ay timaado ama majmuucadu markay nowbadoodiiyo waqtigoodu timaado ayuu casharkii dee adigu ama ay ku dul aqriyayeen ama uu isagu aqriyayay iyagu haddaba uu dambaysiin jiray macnaa dadka kama horreysiin jiren iyaguna dalabadiibay kaba mid yihiin muxuu kaba dhigay waqta daxwati alkubraa waa daxwada weyn waqtiga ujeedada waa barqadu markay dheeraato weliba dee hadhba lagu dhow yahay ee waqtigan adigu cadceeddu ay aada u kor noqoto ayuu ka dhigi jiro ujeedadu isagoo darsigii subaxdii hore bilaabay dadkiina ay badan yihiin wixii nowba lahaana nowbadoodii ay aqrisana ay ku dul aqriyayaan ama dee isagiiba ay ka dhagaysanayaan baa iyaga uu dambaysiin jiro waqtigaa iyagoo hadda ilaa subaxdiina fadhiyey ay markaa barqa dheerba ah ayuu ka dhigayay waqti darsigoodii kaba dhigayay bacda jamiic alasbaaq waa dadka duruusta lahoo dhan waa dadka iyagu cashara lahoo dhan iyagu asbaaq waa sabqigii buu jamacu yahay waa duruustii oo dhan dabadeed iyagu u dambaysiinaya wa kaana waxayan yaquulaani kuwa yidhaahaa dabiicatunaa annaga dabiicada yadu takillu way daalaysaayo wa tamallu way caajisaysaa oo way ka wahsan fii daalika alwaqti oo marka ilaa waqtiga aan fadhino uun dee fahamka iyagiiba ama hoosu dhacayo waaban daalaynaa waan caajisaynaa taasay odhan jireen faqaala abuuhumaa aabahood baa wuxuu yidhi min alqurabaa dadkan iyagu xorta ah ee meelo kale kaba yime qurabada ah iyo waa awlaad alkubaraa'i dadkan waaweyn awlaadoodii iyo atuunanii way ii imanayaan min aqdaari alardi dhulka jihooyinkiisa oo meelo kale oon magaaladeedna ahayn baa layga imanayaa buu leeyahay falaabudda markaa waxaa lagama maarmaan ah min an uqadima inaan horraysiiyo asbaaqahum idinka dadkaa kale ee qurabada ah ee meelo kale kaba yime ii yimi cilmi dalabka igu yimi inaan duruustooda idinka horraysiiyo kuwiina waa laga maarmaan buu leeyaho iyaga ayaa awlawiyada leh iyagaan xaqa hore siinaya fa bibarakati shafaqati ee iyagina dadaal bay lahaayeen ilaahayna waa tawfiiq waafajiyey isagina waa kaa naxariistaaba lahaa dadkii kale uu naseexaynaye uu kaba horraysiinaya iyagii ay taas barakadeed adigu waa tawfiiqii ilaahay subxaana wa tacaala iyo furindii ilaahay u furay iyaguna ijtihaad iyo xirsi badan waa lahaayeen dee ducadiina kolley meesheeda way taalaayeen ayuu tafawaqa ay kaba kor noqdeenoo ibnaahu labadiisii inan calaa aktari fuqahaa ilardi dadkii waqtigoodii fuqahadii waqtigooda intoodii badnaydba oo khaasatan xusaamudiin marka la eego oo xusaamudiin haddaan eegno ee waa sheekh alxanafiyati fii casri ayaabu ahaa tasaaniifna waa leeyahay waa kale dhowr markaasna lixdan ma gaadhin laba dilaya fii dalika alcasri fi lfiqi macnaa zamankaas bay xaggii fiqiga markay cilmigaa noqoto dadka badankoodiiba arrintaas baaba keentay adigu dee ducadaas iyo iyagoo dee xirsigoodii cilmi iyo ilaahay tawfiiqi ayaa adigu bal waxay noqdeen inay dadkii ugu mudnaa waqtigoodii ay noqdaan wayambaqii waxaana habboon weli adabtiibuu kuba jiraaye allaa yunaazica axadan cidna inaanu la murmin oo waxa weeyaan taas walaa yukhaasimahu aanu laba doodin liannahu yudiicu ama yudayicu awqaatahu munaasaco ee munaadaradii cilmiga xataa nafteedu haddii ay tahay tacanut iyo xaqdoon meeshii aan la ahayn oo mid kasta uu qalabo doonayo ka kale uu ka qaalib noqdo munaadaro cilmina waa tii aynu lahayn faraha kaba qaado kol haddii aan arrintu ahayn kolba halkii xaqu jiro bal ha la raaco oo masaladii cilmiga ahayd ha la baxtiyo sii sawaabkeed markay idiin muuqato mid kastaaba aanu diyaar u ahayn inuu dee aqbalo waxa weeyaan dee iyada taasi wax toosan maajadal madmuumay noqonaysaa iskaba daayo dee munaasacadii kale iyo murankii kale iyo khilaafkii kalena waqtigiisii bay dayacayaan inuu iskaba daayo weeye qiila waxaana la yidhi kollay dee waa xikam iyo waxyaalo ayuu kolkol dee iyadoon aad muddo hadalkii hore socdu hadal kale kusoo yar dhex tuuraya laakiin xikam kala duwan baa hadalka kuba sugan waxaa la yidhi almuxsinu ruuxii muxsinka ahaa sayujzaa biixsaani oo adigu ujeedadu haddii xataa mukhaasamadan ruuxan isaa ruuxani uu kuguba ugu sameeyey ay tahay tana kaaga filan iskaba daayo inuu cid la murmo la doodo taasi ma habboona ruuxii daalib cilmi ahaa waxaa la yidhi almuxsinu ruuxa muxsinka sayujza biixsaani ixsaankiisa baa lagu abaalmarin oo dee hal jazaau lixsaani ila lixsaan ixsaan jazihiisu waa ixsaanun wanaaggaa waa helaya oo uu helayba in walmusiiu ruuxii xumaanta samaynayay satakfiihi waxa ku filaanaysa masaawihi xumaanihiisaasaa ku filaanaya ruuxu hadduu xumaan sameeyo dulmi dad buu samaynayaa tacadi buu samayn xumaan kaluu samayn iyadoon cid kaleba wax kuba samayn waxaan waxa ka dhalanaya ina ilaah baa subxaana wa tacaala waxaan xisaabinaya ubahaye waxyaalaha kaba ratimaye caaqibo xuna ayaaba kuba filanoo isaga isa adag uu sameeyey iyadoona cid kale wax kuma samayn taas baa dhibaato ay kasoo gaari doontaayo iyada caaqibo xun buu la kulmi doonaayo adigoon isagii doonin inaad isaa'adii kaba abaalmariso isaa'adaasaaba kuba filan oo isaa'adaasaa kaaga filan oo ujeedo dee ina ilaah baa subxaana wa tacaala waxaan waxa weeye waa wax loo qorayo wax ilaahay subxaana wa tacaala ihmaalinayana maaha yoman ma ayay waxani ku soo bixi isagii bay dhibaatadaasi soo gaadhi oo isaa'adaasaaba kuba filan baa la ydhaha muxsinkiina dee isaga waa laga abaalmarina ixsaankiisii أنشدنا الشيخ الإمام الركن الإسلامي محمد بن أبي بكر المعروف بإمام خواهر الزادة المفتي رحمه الله قال أنشدني سلطان الشريعة يوسف الهمداني رحمه الله بل كل ترجمت وادي مهم وحياله أيا على الأقل روح منزلة السيبة لأغاني يتاوى وحي له لو أنا وحاني إيوها المضمة كتابك هريتاب كودي خاصة رقنو dhuldeedu rugsano maa waraa nahri dadkeedii wada ahaa kolkol aan kutubu taraajim warkoodii oo dhan aan lagaba helahaynin bal sheekhani waa sheekhadiisiibuu kaga midi oo dee waa kan magaciisiibuu maanta inoo dhameeyey moxamed ibnu abi bakrin waxaana almuftina waa kan yidhi oo nin moxamed ibnu abi bakr la odhanayo weeye ibnulmufti ibnu ibraahim ruknulislaam iyo san oo kale bal ruknu diin iyana laqabkiisu waa yahay waa nin waaciduu ahaa faqiihna ahaa muftina ahaayoo reer bukhaare kaba mida ayuu ahaa waxaa saaxiba kashfi dunuun waa kitaabkan magacyada kutubta lagu ururiyo iyo kutubta iyo dee mu-alafaadkaase kashfu dunuun la yidhaaho dee isaga markii uu meel kaba mida tarjamaynayo shan boqol iyo saddexiyo toddobaatanki hijrada dhimashadiisiina eed baa yidhi dee waan ognaa waqtiyadan uu isagu wax dhiganayayba ninkan tacliim mutacalimka sheekha la hibe bal taasba weeye cibaaradan eeg khuwaahir zaada bal kollay waa dabdi iminka khuwaahir waxaa kaloo isagu ibnu samcaani kuba dabdiyaa khuwaahar zaada inuu lafdigu yahay bal horta alfawaa'id albahiya waa laknawi iyo jawaahirkaba waa qurashi waxa weeyaan ibnu abilwafaa alqurashi labadooduba waxay sheegaan ninkan in lagu yaqaano oo laqab ah imaam zaada iyagoo lafdigan khuwaahir ka reebay ama khuwaahir kolba barhkoodna khawaahir khada haba fadxiyeene lafdigan kaba reebay taas bay iyagu kaba dhigaan inuu laqabkiisu yahay mana karan karo in dabcada kitaabkeenna ama nusqooyinka kitaabkeenna lafdigu dhacay iyo in isagana laqabka la odhan jiree bal waxaan leenahay dee ragga kutubta kale culimada inooguma sugna ama aimada kale laqabkaasi laqabkan bal aan raacoba saaxib alansaab waa samcaani suu ku dabdiye aan raace khuwaahar zaada khuwaahar oo wowda iyo hada la fadxiyo alifna way u dhaxaysaa zaaduna dee way fadxisnaanaysaa khadana uu dabiyaa markaa khuwaahar zaada waa laqab jamaaco ama waa mid iyo labiyo saddex iyo afartoona maaha welibana waa qolooyinka xanafiyadee maa waraa nahr laqab u ah oo macnaha waxa kelimo ama laqab noqotay lijamaacati min alculamaa waxaa inta badan laba nin baa ugu mashhuursan oo nin ninkan ka horeeyo moxamed ibn lxusein la yidhahyo tarjamo isagu siyar aclaami nubala ku leh tarjamu ku leeyahay siyar aclaami nubala kolley mujalladka sagaaliyo tobnaad buu tarjamo ku leeyahay laakiin waxaan leenahay lafdigu kolley waa dee luqooyinkoodii ay kuma hadlayeen khuwahar zaada waxaa macnihiisu yahay ukhtu caalimin ibnu ukhti caalimin taas buu matalan oo macnaa waxa weeye waa nin nin caalima oo dee waxa weeyaan dee barhkooda way soo magacaabaanba raggan dee loo reecin nin caalima ahaa ayaa abti u ahaa marka lafdigan baa malaa luqadoodii taa ku keenayey oo midna waa wilaaduu keenayey midna walaalnima ayuu keenayoo lafdigu marka horeba macnihiisu khuwaahar zaada ibnu ukhti caalimin weeye waa nin caalima walaashii ayuu dhaho sida iminka ninkaa marka la idlaaqo laba ninuu kuba dhaco ninkan kuma dhaco ee laba ninuu ku dhaco sa yidhaahaan marka la idlaaqo midkood maxamed ibnu xuseen yidhao ninkaa tarjamada siyar calaam nubalaa ku leh bal cinwaankaa kuma helaysaa bilowgada mujaladka sagaaliyo tobnaadna weeye dee nin qaadi ahaa oo macruuf ahaa ayaa abti u ahaa rogga kalena waa taasoo kaleo jamaaco ay matalan kaanuu awlaada ukhti caalimin weeye nin caalimo markaa uu u abti ahaa ayaa dee lagu idlaaqay oo waxaan leenahay bal lafdigan sidaa ku ogaada oo kolley waa kutub lansaabna ama ansaabka samcaaniya sida kuba sugan bal khuwaahar barhkood baa le markay weliba luqada aada usii yaqaanin sida kafawi oo kale iyo ale bal matalan wowga siday u isticmaali jire kolkol waxaa dhici karta dabdiga mid ka duwan in laguma dabdiye laakiin lafdiga asalkiisu waa laqab jamaaco culimada weliba maa waraa nahriya markaa kaba mid ahayd ayaana la baxday kuwo hor iyo kuwo dambeba way leeyihiin rag kuwo iyagu marka la idlaaqo uu kuba dhaco iyo kuwo aanu kuba dhicinba waxay dhahaanba dee saaxib alhidaaya waa kitaab weyn oo fiqiyo aada u muhima oo kitaabka xaafid ibnu xajar iyo dee zaylaci iyo zaylaci uu takhriijiyey saaxibu nasbi raaya lagu takhriijiye oo kale had iyo goor hadduu lafdigan idlaaqo ninbuu ku dhacay maxamed ibn xusein la yidhahdo ninkaa tarjamadna siyar aclaam nubalaa kuba leh bal waxaan leenahay macnaha ayaa waxaa lagu idlaaqay tuqaalu lijamaacati min alculamaai kaanuu wlaada ukhti caalimin nin caalima walaashi oo dahabi baa markuu ninkaa dhigto markuu soo sheegay iyo ninkii abtiga u ahaa ayuu yihi macnuhu waa maxay waa ibnu ukhti caalimin waa nin caalimo walaalkii walaashii inankeedii nin caalima u abtiha bal laqabka horta taasu kaba yimi ninkan dee imaka hebel ma u abtiha kan ma odhanayo oo waayo qolooyinkii kalen arkay barhkood isaga imaam zaadha unbaabay ku gaabsadeen waa san kutubtan dabaqaadkan xanafiyada si sugnayde bal macnuhu laakiin taa weeyo lafdigan saas dabdigeeduna khana weeya xarafka ugu horeeya ee zaada almufti qaala wuxuu yidhi markaa haddaba ninkaasaa isaga u inshaaday ujeeddadu shicirka soo socota ayuu ka maqlay oo uu ku dul aqriyey waana sheekhiisii waxaa lagu dul aqriyayaa ninkan sheekhan tacliim mutacalimka leh muxuu yidhi markaa kaasna anshadanii suldaanu shariicati waa nin buu ahaa zaahidna ahaa caabidna ahaa caalimna ahaa fiqi iyo xadiid iyo wax kastaba laakiin markii dambe cibaadadii uu go-ay iyo wacdigii u go-ay baa laga yaabaa riwaayadiisu ay yaraatay mar horeynu soo marray maalin dhoweyd halkii marka la eego maalinta arbaca in dee darsiga ay bilaabi jireen iyo hadal ka dambeysay hadal ka dambeeyeyn halkaas laakiin maalintaa waxaa inoogu sugnaa abaa yuusuf baa inoogu sugnaa waatan maalintaaba sheegay abaadu ma jirto waa kan imika isagoo saxan yimi maalintaasna weliba waxaan soo sheegay alhamdaniyu markaa horena way ku taalay ee sax maahee waa alhamadaniyu alhamadaniyu hamadaanna waa magaalo faris ku taalay oo dee magaalooyinkii manaajibaala faris ku taalay tii uguba weynayd culimo kala duwan loo nisbeeyo ama alhamdaniyu haddii la idhaha reer ballaarhnaayo yeman degi jiray oo waqtigii rasuulka aakhirkiisiina wada islaamay oo markii caliya ay soo gaadheen yeman ayuu ahaayo reer hamdaan oo culimo ka badanna ay kaba yimaadeen saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciintana iyaga waa hamdaaniyiin waa reerka laakiin iyaga marka la soo gaadho culimadii kale musanifiin iyo keyrkood ma lahayd iyaga intooda badani waa naadir in reerkaa cid loo nisbeeya marka dambe ay timaado marka quruunta hore lasoo weydaarto quruunta in saxaaba iyo taabiciin baa kuma jirta nin magaalada loo nisbeeyey ee waxa weeyaan waa hamdaan waa reer hamadaanna waa magaalo tay ku kala duwan yihiinna mutaqadimiintuna waa hamdaaniyiin mutaakhiriintuna waa hamadaaniyiin oo magaalada weeye waxay ninkana dee waa nin mutaakhira bal ninkani ma aha nin xanafiyulmadhaba ee laakiin nin waacidu ahaa saalixa cibaado badan cibaaraadkii uu isagu ku sifeeyey dahabi marka la eego isagu markuu tarjamaynayo waayo tarjamu ku leeyahay dahabi oo kale kitaabkiisa cibaaraadkii waa ashaykh alcaalim alcaarif shaykh alislaam alqudwa attaqi waxyaalo sidaasuu isu daba dhigay waa arrintiisii waa nin marka la eego waayo abisxaaq shiraasi iyo asxaabtiisii waa madhabta shaafici buu ahaa laakiin markii dambe umuurahaas oo dhan waa wacdi iyo tarbiyadan iyo xaggaas iyo cibaado iyobuu uba go-ayo waa ninkaasoo yuusuf ibnu ayuub baa laydhaa ninka yuusuf ibnu ayuub baa laydhaa kolley isaguna xusaamudiinkaas iyobay isla waqti ahaayeen waa dhowr iyo soddon shan boqol iyo dhowr iyo soddonkii hijirada ayaana isagaba dhimashadii ay ahayd baan filaya meelahaas ay ahayd waxa weeyaan waana reer marwa asalkeeda adigu marwa ayuu deganaa markii dambu sheekha marwa ayuu ahaa bal waxaan leenahay lafdiganbaa alhamadaniyun oo koley dee kutubtan muctarifiya mukhtalifkaba labada way noo kala farqiyaan alfiyooyinkana way kuba sugantan dee cidda bal matalan siday labada dabdi kaleyiin iyo cidda loo kala nisbeeyo wuxuu ihi markaa haddaba walaa tajzi insaana calaa suui ficlihi sayfiihi maa fiihi wamaa huwa faaciluh walaa tajzi ha abaal marin insaanan insaan calaa suui ficli oo ruux hadduu xumaan kugu sameeyo ha odhan aad ka argudatid oo xumaan samee iyo taa ku samee maxaaba kaaga filan sayagfiihi waxaa isaga ku fillaanaya maa fiihi waxaan uu ku sugan yahay xumaanta iyo wamaa huwa faaciluh ka baaba waa caaqibadiisa xun iyo waxa xune kaba dhalanaya ayaaba ku filan oo taas baa isagii dhibi taasaaba iyadaa kaaga filaanayse waxba adigu ixsayna waxa weeyaan isaa'adiisii xumaanha kuba samayn waqiila waxaa yidhi man araada ruuxa doona an yurqima anfa caduwi inuu macnaa cadowgiisa dee hami iyo qami uu geliyo oo uu duleeyo sankii cadowgiisa fal yukarir hada shicr oo ujeedadu dee takraarkanuntaasi kuma imanayse waa waxaan uu kulansanayo ee madmuunkiisa ee ruuxiina isaga hami iyo qabi ku ridi kana dee uu isagu manfaco iyo waxtar uba leh taasunbay uga jeedaan oo taasoo ujeedadu waxyaalahan ah lamaba yimaado fal yukarir hada shicr wanshitum idaa shita an talqaa caduwaka raaqiman idaa shita haddaad doontid an talqaa inaad la kulantay caduwaka raaqiman isagoo dulaysan oo wa taqtuluhu aad dishid qaman murugo aad ku dishid wa tuxriqahu aad gubtid haman hami aad kuma gubtid farum dalab weeye lilcula raam waa ficlu amar oo raama yaruumu waa min alrawm oo waa macnaa tii dalabka ahayd macnaha farum lilcula ay utlub ilcula waxyaalaha sare waxa weeyaan de waase cilmigii iyo umuurahaas iyo salax iyo taas dalab wasdad siyaadso min alcilmi oo ujeedadu hamigaagu ha noqday inaad adigu naftaada hagaajiso aada isdhisto wixii bal matalan macaali lumuur un kasbo ta hamigaagu ha noqdo wasdad siyaadsana min alcilmi cilmigana siyaadso inahu liannahu tacliil baan kaba dhigaynaaye waayo man isdaada cilman ruuxa isagu cilmi siyaadsada martabo iyo dee cilmigina waa martabatii ugu sarraysa waa sharafkii baa lagu gaadhayaa wiraatatu nubuwa oo haddii martabo ka sarraysa nubuwo aanay jirin oo dad ay gaadhaan taas dhexalkeedana dee martabo ka sarraynaysaa ma jirto sharaf alwiraata lihadihi lmartaba martabo ka sarraysaa ma jirto haddaba ruuxa cilmi ziyaadsada zaada xaasiduhu qaman kii xasdayey dee inay markaa wanaaggan buu had iyo goor isagii dhibaya qami buu siyaadsan dee qamiguna isagu buu halaagayaa taas bay dhan wacalayka korkaaga waxaan tashtaqila inaad ku shuquloontid bimasaalixi nafsika naftaada masaalixdeeda macnaa hamigaagu yaa u noqon ruux isaa'adii ka daba tagiyo isa iska celi kan iyo isaa'adiisan bal waxa waxa weeyaan ka abaal mariyo adigu ishagaaji maslaxada naftaada ku shuqloon laa biqahri cadowka cadowgaaga ka qaalib noqoyo hamigaagu iyo qamigaagu taa yaa noqon adigu isdhisoo wixii maslaxadaada ahayd naftaada dantiisu ay kuma jirtay taasun kuma shuqloon fa idaa qumta haddaad u qumtid bimasaalixi nafsika naftaada masaalixdeediio naftaadii baad hagaajisay macaali lumuur nin kasbanayaa tahay kaa cilmiga kasbanayaa tahay kaa wixii wanaag kugu jiray ku dadaalayaa tahay tadamana daalika kaasi wuxuu kulansanayaa qahri cadowka cadowgaagiyood ka qaalib noqotay ama qahrigiisii bay taasi damnisan isagiina hami iyo xasad ayaaba dee ku halaagaysa waiyaaka waxaa kaloo iska jirtaa walmucaadaata collaytan aad dad la collaytanto taa iska ilaali fa inahaa tafdaxuka mucaadaat rijaal way dhib badan tahay dhibbaa kaba timaada ee waxay way ku fadeexaynaysaa wa tudiicu awqaataka mucaadaadkaasood ku shuqloonto hebel cadaawadii iyo kan la collaytankii iyo bal waxyeelkii iyo waqtigaagiina way dayacaysaa wacalayka bitaxamuli bal dulqaadna yeelo sabir yeelo isaa'ada lagugu sameeyana dulqaad u lahow laasiyaba min asufaha khaasatan dadkaa sufahada aan wax kala qaadanayn dee iyagu waxba ka xishoonahayn hadalkooda xun ficilkooda xun iyo hays odhan ka abaal mariye dulqaad iyo taxamul yeelo qaal ciise bnu maryam dee bal waa sanadka mucdalka ayaa laynoogu soo naqlinayaa bal hadalkan salawaatullaahi calaa nabiyina wacalayhi ixtamiluu u dulqaata min asafiihi waaxidatan bal ruuxa safiiha hadal xun idinku odhanaya ficil xun idinku samaynaya bal mid keliya u dulqaata weeyaanoo isaadiisaas u adkaysta dulqaad u yeesha kay tarbaxuu cashran si aad toban ugu liibaantaan oo ujeedadu isaa'adaas dee hadhow xataa dulqaadkaagaas iyo bal haddaad ixsaan ku bedasho isagiibay cadaawadiisii iyo xumaantiisii suulinaysaa adigiina waa kaa uu soo maray ruuxan musi ah isaa'adiisaaba kuma filan waxaa markaa gees kalena dulqaadkaas haddaad lama iman weydo islaa isaadii ka abaalmari waxyaalo kaleu sii dhalayaa laakiin tan cirdigaagii baa ku dhowrsoonaanaya sharaftaadii baa ku ilaashanaanaysa markaa taasaad liibaanaysaa dee ujeedada cashar ribxi iyo waxyaalo badan baad heli oo taas kagaba dhalan wanshitu libacdihim waxaa lay inshaaday barhkood baa le lakiin waa nin hore mutaqadima ayaa le alafwaha loo odhan jira waa raggii hore dadkii hore weeyaan balowtu nnaasa qarnan bacda qarnin falam ara gayra khataalin waqaali walam ara fi lkhuduubi ashadda waqcan waasxaba min mucaadaati alrijaali uduqtu muraarata alashyaai duran famaa shayun amara min asu'aali balowtu waan jirrabay aa ikhtabartu waa imtixantu weeye waan jirrabay oon hubsaday annaasa dadkii qarnan bacda qarnin waa zamaanan bacda zamaan oo ujeedadu maha daa'ifown ee dawaa'if kala duwan waqtiyo kala duwan baan dadka xaaladoodii hubsaday oon imtixaanoon jirrabay falam ara maan arag dadkii buu sheegayaa waa iska dee malaba aqlabkoodii iyo dadka xaaladoodu siay isaga badan tahay hayra khataalin ku mukhaadica waxaan ahayn waqaalin iyo ku mubqida ku nacad taas waxaan ahayn maa naraga ujeedo dadka xaaladooda maxay u badan tahay cahdi haddaad cid la gasho cahdigii cid oofisaa way yar tahay waa idinta badan khidaac iyo khiyaama ku badan qaalina kollay xarakadii oo la jiiday un weeyaane dee laabta waxba kama dambeeyaan oo in waxa weeyaan qaalid laakiin ya-du iyadu waa ishbaac xarakadiina wax kale maaha qaalidna dee ma wadac kara waaye wamaa qala qala oo kale dee waa nacaybkii oo kale oo qaalid waa ku mubqido ku nacaya afka ha kuba macaaneeyo oo daahirkiisi ha kaa dhiga inuu kuba jeceliye laakiin markaa ku karahsan ama ku nacaya iyo mid mukhaadica oo khiyaamo iyo kula maagan iyo kaa isagu cahdigii aan oofinaynin taasubaaba dadkii uba badan markaan dadkii in badan hubsaday buu leeyahy waa nin horeanan leenahay oo jaahiliba ah walam ara maan arag fi lkhudubi alkhudubu waa jamcu khadbin alamru alcadiim baana khadbi laydha waa arrinta weyn oo ujeedada umuuraha waaweyn anugu kumaan arag ashadda waqcan waa waxyaalaha waaweyn ee dadka kuba yimaada ashadda waqcan wa xagga marka la eego wadciga iyo umuuraha kuba imanaya uga dhib badan oo uga adag wa ascaba kana adag min mucaadaati rijaal dadoo la coloom rag la colaytankii waa hawl badan yahi buu leeyahay marka la eego khuduubtiiyo umuuraha waaweyn iyo mashaakisha ruuxa kuba yimaada wax ka daran ka xunoo ka adag dad cadaawadii hadee dee aamin ma noqonaysi kol haddii aad cadowba leedahay oo dee dhibteeday leedahay taa anugu maan arag buu leeyahy waa tan uu leeyahay arrintiisii horu ku adkaynaya mucaadaadkiiyo waxyaalaha iskaba ilaali waduqtu waan dhadhamiyey maraarat al ashyaa'i ashyaada qadhaadhkeeda waxyaale badan baan arkay buu leeyahy ashyaada aan dhadhamiyey qadhaadhkoodii oo duran waa guud ahaanba famaa shay-un waxaa nusqooyinka qaarkood kuma sugnayd wamaa duqtuye famaa shay-un shay ma ahaanin oo ma jiro amara ka qadhaadh mina su'aali baryo oo wuxuu leeyahay waxyaalaha qadhaadhoodan ama ashyaadii dhadhamiyey soo hubsaday soo jirrabay waxa ugu xun ugu qadhaadh waa dad inaad u baahato gacanta hoos dhigato baryo dad taas baa wax ka qadhaadh anigu taamaan arag buu leeyahy kolley waa akhlaaq fiican oo dee waa ninxa ka badan lahaana waa ahaa hadalladiisa iyo shiciradiise hadalka inooguba sugan wa iyaaka waxaad iska jirtaa buu leeyahay an tadunna inaad u malayso sharan bilmuminiin dadka muminiinta xusna dan waa shay qayima ee inaad shar iyo xumaan u malayso dadkii aad ka wada shakidood xumaan u malayso taa iskaba jir fa inahu manshaau lcadaawati suu'u dan iyo mala xun waa kan tajasuska keena ruuxa ceebtiisa oo tatabucdu keenaayo cadaawaduba meeshay ka bilaabantaa waa danigaa xunee ruuxu wax xun uu ruuxii u malaynayo walaa yaxilu dalika arrinkaasna wax bannaan maaha liqowlihi calayhi asalaatu wasalaam dunnuu bilmu'miniina khayran mu'miniinta khayr u maleeya xagga hoosena takhriijka lam ajidu bi hada lafdi lafdiga horta xadiid ah oo saas ah oo lafdigaasa maan helin laakiin maxaa jira sunanta ibnu maaja waxaa kuma sugan can ibni cumar inuu i rasuulka ilaahay baan arkay salawaat ullaahi wasalaamu calayh kacbaduu dawaafayay markaasaa muxuu yihi isagoo kacbadii la hadli ma adyabaki wa adyaba riixaki ma acdamaki wa acdama xurmataki waladii nafsu muxamadin biyadii la xurmatu lmumini acdamu cinda allahi xurmatan minki maaluhu wa damuhu wa an nadunna bihi ilaa khayran oo ujeedadu kacbaduu lahaa aad baad u fiicantahay aad baad u udgoontahay xurmadaadna aad iyo aad bay u bababadantahay haddana laakiin ruuxa mu'minkaa xurmadiisuu ilaahay agtiisa kuba leeyahay ayaa ilaahay agtiisa ka weyn xurmadaada waa xurmada kacbada oo ay leedahay ruuxa mu'minkaa xurmadiisaa kaba weyn maxaa xurmadii kaba imanaysaa maalkiisii dee in laga taabto ma aha oo xaq la-aan lagaga taabto dhiiggiisii oo dhiiggiisii bikayri xaqin in lagu daadiya maaha waa intaa ugu dambaysa wa an nadunna bihi illaa khayran iyo inaan wanaag mooye wax kale aan loo malayn oo dee su u danni waa taa ilaahayba in ilaahayna yidhi ijtanibu kathiira min adan ina bacd adanni ism in layskaba ilaaliyo iyo adannu akdab lxadiidna rasuulka ilaahay yidhi macnaha khayrun mooye inaan wax kale loo malayn ruuxii mu'minka xaq muxuu leeyahy maalkiisii loo ilaaliyo cirdigiisii loo ilaaliyo dhiiggiisii la ilaaliyo wanaagun loo maleeyo taas waxaa kaloo kuba sugan halkaasi marka isnaadkiisana waa ta aan busayri kaba soonaba ninka zawaaida leh iyo bal wixii uu albani yidhi cumar ibn khadaab baa waxaa sida tafsiirka ibnu kathiir kuba sugan waa suurat lxujuraat iyo fatxulmuqiidka sakhaawi iyo ayaa maxaa hadaladiisii ka mid ah walaa tadunanna bikalimatin kharajat min akhiika almu'mini ilaa khayran ha u malaynin hadal ruuxa walaalkaa ee muslimkaa kaba soo fulay khayrun mooy ujeedadu si xun ha ugu fasirin si xun ha ula kacin wanaagun isaga u male wa anta tajidu laha fi lkhayri maxmala adigoo helaya waxaad ku xambaarto hadalka waxaad ugu fasirto oo toosan helaya xumaan hawla kicin waayo danigii xumaan bay taasi ka mid noqonaysa haddii inuun aad u helayso inaad khayr ugu xambaarto hadalkiina waa la rogrogi karaaye khayrkaasuna u xambaar marka wuxuu yidhi wainamaa yanshau dalika hadii danigaa xumina wuxuu ka dhalanayaa min khubsi niyati waa niyo xun oo ruuxaasi leeyahay wa sui sariira waa isla mid waxaan uu qarsanaya waa adigu sariiradiisoo xun kama qaala abuayibi waa ninkii mutanabil odhanaya hore tarjamadiisa aanu aragnay ida saaa ficlu lmari saaat dunuunuhu wasadaqa maa yactaaduhu min tawahumi wacada muxibiihi biqowli cudaatihi waasbaxa fii leylin min ashaki mudlimi kale waa nin xekan badan shicirkiisu ayuu ahaa horeanan waxoogaa yar uga soo hadalay hadaladii dahabina waan soo naqlinay waa qasiido malaa ninkii kaafuura likhshiidi la odhanaya masar berye ka talinaya ku ammaanaya way ku jirtay labada bayn idaa saaa hadduu xumaado ficlulmari ruuxa ficilkiisu oo ficilkiisu xun yahay niyadiisu xun tahay saatu dunuunuhu daniyadiisa iyo malihiisa iyo waxaasaa xumaanaya wasadaqa wuxuu rumaynayaa isagu oo aqbalaya maa yactaadu waxaan kusoo darinaya kuba imanaye khaadirkiisa iyo dihnigiisa ku imanaya min tawahumi moodsha ujeedadu waxyaalaha qalbigiisa kusoo dhici khaadirkiisa kusoo dhici ee awhaam iyo taasa ayuu aqbalaya oo iskaba rumaysanaya kuna dhaqaaqaya wacaada ruuxaas waa la coloobayaa oo muxibiin kuwii jeclaa dadkii asxaabtiisa aha ee jeclaaba ayaa muxuu kula coloobayaa biqowli cudaatihi nimankii cadowgiisa qowlkooda oo ujeedadu nin cadowgiisa ahaaba ninkan saaxiibkiisa ee xabiibkiisa ahaa ee wax ugaba sheegoon u hubsan ayuu ninkii kula coloobayaa oo hadalkaa cadowgiisu u maqlayaa kii saaxiibkiisiiba ahaa dee kaa dunuuntiisu xuntaag waasbaxa wuxuu ahaanayaa fii leylin habeen min ashaki shaki habeen shaki oo mudlimi gudcura ayuu kuma sugnaanaya xaaladiisa taa noqonaysa wanshitu libacdihim waa nin faqiihayo mansuur ibnu ismaaciil alfaqiih tanaxa can ilqabiixi waxa iska ilaali waxyaalaha xun oo ka fogow walaa turiidu hana dooninba waman awlaytahu ruuxii aad siisay eed laba xidhiidhisay ama aad siisay xasanan ama shay wanaagsan fasido oo ixsaankaagii iyo wanaaggii aad samaysayna sii siyaadi weeye oo iyada ha nuqsaamina sii siyaadi satukfa waa lagaa kaafinayaa kulla kaydin makri iyo kayd dhammaantii oo min caduwika cadowgaaga xaggiisa kaba imanaya waa lagaa kaafin haddaad ixsaan leedood ixsaan samaynayso waa kaa almusii takfiihi isaa'atuh idaa kaada caduwu cadowgaagu hadduu khiyaamo iyo makri iyo wax laba yimaado falaa takitu adigu ixsaankaa iyo dee taas bal maroyn waxa weeyaan walaa tastawi alxasanatu walaa sayi'an idfac bilatii axsan ba marka adigu kaydkii ha laba imanin wanshitu lisheekh alcamida bilfatxi lbusti waa nin caalimna ahaa shaacirna ahaa kaatibna ahaa kolley shicir iyo nasri labadooduba saa'ir ay yihiin oo dee kutubta kuba sugan ayuu leeyahay abulfatxi lbusti dulcaqli laa yaslamu min jaahilin tarjamada siyar aclaam nubala oo kulley afar boqol iyo kowdii hijrada ayuu dhintay dulcaqli laa yaslamu min jaahilin kii caqliga lahaa ruux jaahilo oo dhibo kama badbaadayo kaasoo yasuumuhu dhadhansiinayo ku kalifaya dulman dulmi iyo waicnaatan ixraaj wuxuu ku xaraj ku geliyo oo dee uu mashaqo iyo dhib ugu sabab noqdo ee falyakhtar isagu ruuxa caqliga li ha doorto asilma waa musaalaxo iyo nabadgelyo ha kaba doorto calaa xarbihi dagaalkiisa ruuxa inuu isna yidhaa ficilkiisii ka abaalmariyo taasi waqtigiisay ka luminaysaaye dagaal uu ruuxaa la galo silmi iyo musaalaxa ha kaba doorto walyalzam ha laasimo alinsaata aamuska kolba aamusku dee kaba daran yahay hadalkiio waxa weyaan sidii shaafici laha qaalo sakata waqad khuusimta waqultu lahum ina aljawaaba libaabi shari miftaaxu macnaa ha laasimo aamus insaata isagu hadduu hadlo oo kaasa fiiha iyo kaasi wax ku hadhadlo aamuskaas baaba dee kaga dara kolkolidgin jawaabba ah ruuxa caynkaasoo kale jawaabtiisa taasa ah wixii kale shar unbuu sii furayaa waa kan waqtigaaga iyo wixii baabuu dee wuu ku shuqlinayaa ee aamusna ha laasimo silmigiina ha ka doorta calaa xarbi bal waa abulfatx albusti shiciradiisiiba shicir adugu saa'iruu leeyahay hadal yaroo nasri isaga ay kaba soo naqliyaan oo kolley waqtiga waa gaadhe laakiin waan kusoo khatimayo ayaa waxa hadaladiisii iyadna saa'irka ahayd ee xikamtu ay kuba sugnayd man aslaxa faasidahu arqaa maxaasidahu waa hadal uu leeyahay ruuxa wixiisii isaga xumaa toosiyey uu ishagaajiyey wixii fasaad lahaa iyo wixii aan toosnayn waa hadaladii aynu soo maray ayuu hagaajiyey oo naftiisiibuu hagaajiyey sariiradiisii ruuxii xaasidkiisa ahaayee dee ka xuma kaasi waa dullaynaya dee qami iyo hamigaasu u siyaadinaya waa cibaaradiisii waman adaaca adabahu adaaca adabahum laba ficil oo kale yarduwan ruuxa qadabkiisa wuu cadhooday waa laga cadhaysiya cadhadiisii buu adeecay de marka hadal xun buu ku hadlay ficil xun buu sameeyey markaa adaaca adabahum kaasi adabtii iyo akhlaaqdii fiicneed uu dayacay kaasi ruuxa taas oo kale min sacaadati jadika wuquufuka cinda xaddik macnaa xaddigaaga fiican waxaa kaba mida adigoo garta martabadaadu maxay tahay oo xaddigaaga agti waxaan martabadaada ahayn aan doonin ee cinda xaddika joogsada idaa baqiya maa qaatak falaa ta'sa calaa maa faatak waa hadaladiisii idaa baqiya maa qaatak hadduu kuu hadhood haysato wax ququud kuu noqonaya falaa ta'sa calaa maa faatak ha ka murugoono ha ka calaacalin wixii ku dhaafay quudkaagii waad haysataa soo maha waad haysataa dee waxa kaloo hami iyo qami kugu beero wixii ku dhaafay falaa ta'sa calaa idaa baqiya maa qaataka macnaa qaatahu yaquutuhu macnaa waxa ku quudinaya hadduu kuu hadho dee waad haysataa kifaayadaadiie falaa taasa calaa maa faatag hadallada abulfatxi ilbusti ay kaba soo naqliyaan taas allah subxana watacaala calaa aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk